warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacaana qodobada warka xilligan idinkugu haynadha waxaa ka mid ah abaarta jirta awgeeda culays dhanka biyaha ah oo laga dareemayaa deegaanka dhadhaab ee ismaamul goboleedka gaariisa miguna miguna wacad ku mara inuu dalka dib ugu soo laaban doono iyadoo ay jirto digniin dhanka casaanka dhanka soomaaliya sarkaal ka tirsan shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya doorasho laba korsi oo maanta ka dhacaysa dhuusa mareeb wararkii ugu dambeeyey caalamkii ciyaaraha ayaa warka idinkugu hayna intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegantahay saddex-iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran meelo ka mid ah deegaanka dhadhaab ee ismaamul goboleedka gaarisa ayaa laga dareemayaa culays aada u badan abaarta jirta darteeda warbixintan waxaa inoo hayaa waryaheena maxamed baarood xuseen goobaha shimadu badan ku hayaantay waxaa ka mida tuulada kawaanjo oo ka mida deegaanka dhadhaab abaaro way jiraan isku soo guur baa dhace biyayari baa jirtaa caawsi bismillahi leela ula hadlo isku haysto ayuu waaga ka barinay raggi wuu shaqayn la'ay xuseen cumar qadiid waa jeemanka matoorka tuuladan
culays ilaahay un qaadi karaan haya matoor bankiisa uu toddobay bar yahay oo biyihiisa yar yihiin yaa toddoba mashiin dadkoodii yay nagu soo korodhay oo culayskaasaana qabtay banka annagana waa toddobaiyo bar haan ma haysanno matoorka laba bilood afar iyo labaatan saac lama demin laba bilood hortoodna bama badan buu naga gubay oo sagaal ban buu naga gubay culays badan baana hayo waxaa noogu darmaday dadkii madoogaasha jiray subax leyli galab leyli ilaa afar waxaan ugula dejiyaa loori oo ari marka waxaan ka rabnaa dowladda inaan caawimaad ka helno matoorka magaaladan oon lahayn haanta kaydka biyaha ayaa waxaa hadda ka jira mashquul badan dad waxaa noo imaaday xoolihiisa ay tabar laheen geed aan lagu hori karin meel aysa istaagi karin xataa xataa biyaha markii la keena ay sugi karin intii dar looga maaxiyey aysa sugi karin baa noo imaaday annagaana waxaan u hayna ma laha ilaahay weynaa waaxidka baa wax u hayo ilaa saacaddan dadkii intaasoo maalimood meesha ku soo gurmaayo dadkii wax soo qaxay ee imaaday ee meesha imaaday dadkii dawlad bay lahaayeen waxa dawlad oo garab socota hataa bowlad oo maaragtay dadka caawinaysa oo garab taagan ilaa saacaddanna ma hayno annagina culayska annaga saa'id buu noqday la'aan walaal la'aan garab la'aan dawlad la'aan dhibaato baktiga xoolaha la sii jiidi haddee ilaahay amba horta talada iskale laakiin tala dowladnimaa la rabaa intanoo idinla waa tirsanaysiin inaan kibaandhe qabin malaynaan cabdi dhaqane dhafle wuxuu ka mid yahay dadka abaartu keentay sanayari baan la soo guurnay haddii aan imaanay dadka anaga hore ee deegaanka ahaa ee meelaha iskaga dhidhowaa waan iska yar rafaadanayna weyna waana waana cabbaynay markiiba wax boqolkiiba boqol ka badan baa soo daatay oo dadkii gaaryaalkii xoolii lugodi dadkii ambada ka soo abaarsaday hadday noo imaadeen ma waxaa weeye dad aan wax laga qaadaba oo aanba lahaynba lacag laga qaadi karinba ceelkii oo biyihii nagu yar oo ceelkii uu aad u biyo yar yahay haski oo fara badan dadkii oo habeen alla geliyao dad hor la imaanahayo banki oo ceelka ku yar dhibaatadaasaa aad noo haysaa waxaan ka soo goornay madiina dhib baana soo rabay ilaahay bixin karo dadkan walaalahay aan u imaanay dad awalba wuxuu ahaa ayaga culays sayran mashiintoodana bahalkuu tan yari marka laba jibbaar baan oo u soo fuulnay marka waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa ilaahay baa naga bixin karaa inay dawladda noo soo gurmato nala- nala- culayska nalaga qaado dhanka kale xoolaha hayaanka ku imaaday iyo dadkooda ayaa aada u dhafoor xun waxaana baaq loo diray dowladda qaar baana keentay markaan soo guurinayna boqol neef oo ari baa naga dhimatay ilmihii baa nafbaxaal inta ku keena ilmahan hadda caanaan la soo dooran wax hadda gargaar oo mashiinta nagarabta ina soolaa ma laho waa matoorkaa keli waa la qaboojin boqol neef baa naga soo dhimatay hamba dad sakaraad baan nahay dad waxaan nahay dhaamanka kolkay soo arooran baryaayeen mashiintii biyihii la'aantood ilmihiina way ooman yihiin cidday jiraan kan haddaanan gacantaan wada waxaan oola soo cararay dhibaato meeshuu kaaga baktin ari dhexdiisa marka dhibkaas waa nabadaa sidaas baad ogaanaysa waxaan codsanaynaa in la soo gaaro gargaar naloo fidiyo dadka naga tabaro nuna soo firi dowlad iyo de- islaambo sidoo kale bakhtiga xoolaha dhintay ayaa daadsan daafaha magaalada iyo jidadka waxaana jira nadaafad xumo baahsan maadaama bakhtigu meel kasta daadsan yahay halkana ma laha isbitaal iyo goob caafimaad oy dadku daawo ka qaataan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaha tuulada kawaanjo deegaanka dhadhaab
aad buu mahadsan yahay baaruud qareenka lagu magacaabo miguna miguna ayaa wacad ku maray inuu dalkani kenya dib ugu soo laaban doono iyadoo ay jirto digniin cas qodobkan waxaa inuu dhammaystirayaa maxamed axmed khaliif
qareenka labada mar dalka laga tarxiilay miguna miguna ayaa wacad ku maray inuu dib ugu soo laaban doono kenya inkastoo codsigiisii maxkamadda sare ee ahaay inay meesha ka saarta digniinta caas ee ka hor istaagaysa inuu kusoo noqdo waddanka ay laashay bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee shalay ayuu ku sheegay inuusan ka laaban doonin go-aankiisii ahaa inuu dalka imaado toddobaadka dambe ee lix iyo tobanka bishan waxa uu sheegay inuu horey u haystay amar maxkamadeed kaasoo garsoorayaasha kale ah chacha mwita iyo weldon kariir ay dowladda ku amreen inay fuudayso dib ugu soo laabashadiisa dalka qareen miguna miguna waxay intaa ku daray inuu dib ugu soo laaban doono wuxuu intaa ku daran iraahdii inuu dib ugu soo laaban doono maxkamadda haddii ay dhacdo in mar kale laga hor istaagay inuu dalka soo galo mister miguna ayaa dalka laga tarxiilay bishii saddexaad ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga uu u dhaariyey madaxweynaha shacabka kenya shalay ayay ahayd markii garsooraha maxkamadda sare hedwin ogundi ay sheegtay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in laga mamnuucay inuu dalka kusoo laabto qareenka waxay intaa ku dartay in miguna miguna ay ahayd inuu caddeeyo jiritaanka digniinta cas ee ka hor istaagaysa inuu kusoo noqdo waddanka Mi- miguna ayaa ku doodaya in dowladda ay soo saartay digniino ku socoto qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha oo kala ah ludansa iyo air france oo la filayay in lix iyo tobanka bishan soo caga dhigtaan gegida caalamiga ee diyaaradaha j k a iyagoo sida qareenka waxa uu sheegay in shirkadahaasi ay u xaqiijiyeen jiritaanka digniinta cas ee xanibaya safarkiisa kenya
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto doorashada laba kursi oo ka mid ah aqalka sare kuwaasoo dhowaan uu shaaciya liiskooda madaxweynaha maamulka galmudug xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa dooran doonaa musharaxiinta labada kursi ee ugu dambeeyey ee aqalka sare labadan kursi ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee ka harsanaa konton iyo afar kursi oo ka kooban aqalka sare iyadoo horey loo dhammaystiray doorashada konton iyo laba kursi ah howlgal socday muddo sideed beri ah ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka ah dhagtuur ee koonfurta gobolka mudug kadib markii gacanta lagu dhigay toddoba ruux oo ah dambiilayaasha ka dambeeyey daleelkii ka dhacay deegaanka dhagtuur iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasoo ciidamada amniga ay baadigoobayeen maalmihii lasoo dhaafay howlgalkan ayaa sidoo kale lagu soo qabtay qaar ka mid ah waalidiinta dambiilayaasha la raadinayo kadib markii ay ka baxsadeen deegaanada howlgalku ka socday waxaa howlgalkani hogaaminayay senataro iyo gudoomiyaha gobolka mudug iyo saraakiisha ciidanka ilaalada ee madaxtooyada dadka loo qabtay dilalka ka dhacay deegaanka dhagtuur ayaa loo taxaabay xabsiga caasimada galmudug ee dhuusamareeba halkaasi oo la doonayo in lagu maxkamadeeyo dhanka kale gudoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sayid cali ibraahim ayaa xaqiijiyey in sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay la yeesheen wadahadal shaqsigan isa soo dhiibiya ayaa al-shabaab ugu magacawnaa guddoomiyaha maxkamadda kunturwaarey waxaana lagu magacaabaa maxamed xasan macalin oo magaciisa afgarashadu yahay abucali maxamed xasan macalin abucali ayaa sidoo kale aroorin jiray dhaqaalaha deegaanka kuntuwaarey waxa uuna isa soo dhiibay habeennimadii xalay ahayd sida uu sheegay guddoomiyaha qoryooley maamulka degmada ayaa sheegay inay isu soo dhiibistiisa ay timid dadaallo ay sameeyeen laamaha amniga dowladda soomaaliya ee ku sugan shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn ee al-shabaab ugu xoogan yihiin waxa ayna weeraro oo ku qaadan saldhigyada ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka caalamkana jenaraal sare oo maraykanka william zana ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada maraykanka ay diyaar u yihiin howlgal militari inay uga jawaabaan xaaladda kacsanaan ay ka taagan dalka etoobiya kadib markii ay xoogeysteen dagaalada tigreed ee ciidamada etoobiya waxa uu sheegay in ay sugayaan jawaaba uga timid taliska maraykanka ee washington si ay u qaadaan howlgalka ciidamada maraykanka iyo xulafadiisa ayaa saldhig weyn oo lagu magacaabo kam lomenia ay kuleeyihiin dalka jabuuti xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa safarkiisa ugu horreeyey ku tegi doonaa wadamada saxaraha ka hooseeya afrika toddobaadka soo socda isagoo booqan doonaa soo booqan doonaa dalkani kenya sidoo kale dalalka nigeria iyo senegal sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka dhanka ciyaarahana kulamo aada u xiiso badan dhanka usoo bixitaanka koobka adduunka ayaa maanta loo ballansan yahay bosnia and herzegovonia waxay qaabilaysaa finland halka france oo caawa wajahaya kazakhistan belgium iyo estonia ayaa ballansan wels caawa waxauu la ciyaari doonaa belarus halka norway uu qaabilaya ledviya halka turkey uu soo dhoweynaya gibralta montenegro iyo netherland ayaana ciyaari doonaa xalay kulan dhankaasi koobka adduunka usoo bixitaanka yurugway argentin ayaa dheelay argentin ayaa hal gool ku adkaatay goolkaasi keli waxaa u dhaliyay angel di maria